فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي bismi illaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh kulanti wacan dhegaystayaal kuu soo dhowaada barnaamijka dhuwaxa waraysiyada oo hadahan oo kale aad ka maqashaan idaacadda islaamiga alfurqaan caawa oo arbaca ay soo galayso qodobadaad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah maxaa laga yidhi xabad joojintii ay iiraan iyo yahuudda sheegeen inay isla gaadheen hadalhayn caynkee ah ayaa ka dhalatay arrinkan falanqayn qodobkaasi ku aadan ayaan caawa barnaamijka idinkugu soo gudbi doonnaa xildhibaan ka tirsan dowladda federaalk oo sheegay in dagaalka ka socda gobolka hiiraan uu aad ugu cuslaaday meel ay uga baxaanna aysan garanaynin waxaan idiin soo gudbi doonnaa xildhibaankan oo ka warramaya xaaladda culus ee gobolka hiiraan ku haysata ciidanka dowladda federaalka barnaamijka dhuwaxa waraysyada inta uu socdo qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah konton arday oo isugu jira wiilal iyo gabdho oo ka qalinjabiyey mu'asasada alxikmah faraceeda buurdhuxulle ee wilaayada bakool kelimaadka waaliga wilaayadaas maamulaha mu'asasada alxikmah iyo kuwo kale ay ka jeediyeen munaasabadii qalinjabinta ayaad dhuuxa ku maqli doontaan maxaan ka ognahay musiibooyinka iyo dhibaatooyinka waaweyn ee sannadkan ku habsaday maraykanka warbixin qodobkaasi ku aadan ayaan idiin soo gudbi doonnaa wararkii ugu dambeeyey ee caalamka iyo xubintii faa'iidada caafimaadka ayaa barnaamijka qayb ka ah
بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي
waa hagaag isku soo noqod wanaagsan caawa habeennimo arbaca ah taariikhda hijiriyadan ay ku beegan tahay sagaaabaatanka bisha dulxaja sanadka kun afar boqolixafartanka hijiriyada dhanka kalena ah afarlabaatanka bisha lixaad ee labada kun shan iyo labaatanka maxaa laga yidhi xabad joojintii ay iiraan iyo yahuudda sheegeen inay isla gaadheen hadalhayn caynkee ah ayaana ka dhashay warbixin qodobkan ku aadan waxaa inoo soo jeedinaya cabdalla mukhtaar mahadsanid walaalka cabdisamed cabdulaahi waxaa dagaal socday muddo laba-iyo toban habeen oo xiriir ah oo u dhexeeyey dowladda shiicada iiraan yahuudda iyo maraykanka oo iyagana dhinac ah ayaa waxaa dharbaxshooyin kulul jahwareer wejigabax ay dagaalka ka dhexleen maraykanka iyo xulufadiisa waxaana afar iyo labaatankii saac ee lasoo dhaafay xukuumadda tehraan ay fulisay weeraro u muuqday kuwo ay jawaab kaga bixinaysay duqaymihii uu maraykanka ku bartilmaameedsaday xarumaheeda niyukliyerka iyadoona iiraan ay si gaar ah u beegsatay qaar ka mid ah saldhigyada uu maraykanka ku leeyahay gobolka bariga dhexe waxaana iiraan ay duqaysay mid ka mid ah saldhigyada ugu waaweyn ee uu maraykanka ku leeyahay meel ka baxsan dalkiisa kaasoo ku yaalay dalka qatar weerarkaasi ayaana sababay burbur iyo kala carar soo wajahay askartii maraykanka ee ku sugnaa halkaasi sidoo kale een durbo markii ay weeraradaasi dhaceen madaxweynaha maraykanka ee donald trump ayaa ku dhawaaqay xabad joojin taasoo noqonaysa markii ugu horeysay oo ay gaaraan dhinacyada ishaya tan iyo bilowgii dagaalka inkastoo hadda la leeyahay xabad joojintii labada dhinacba way ku xadgudbeen si gaar ah kayaanka yahuudda waxaana arrintaasi si aad ah u cambaareeyey hogaamiyaha maraykanka ee trump isagoona xusay intaasi ay tahay waxaan loo baahnayn wuxuu sidoo kale fariin rasmi ah u diray maamulka netanyahu oo isku diyaarinaya weerar dhinaca cirka ah inay ku qaadaan shiicada iiraan isagoo u sheegay inay joojiyaan weerarkaasi trump ayaa bartiisa internetka kusoo qoray israa'il joojiya inaad gantaallo ridaan haddaad ridaanna waa xadgudub weyn soo celiya hadda duulayaasha een cabdisamedow waxaa la leeyahay taraam hadalkan kama ahan mid uu ugu naxariisanayo tehraan ee waa mid uu ku ilaashanayo saldhigyada uu ku leeyahay mandiqadda bariga dhexe madaxweynaha iiraan ayaa dhankiisa wuxuu sheegay inay dhaqan gelin doonaan heshiiska xabad joojinta ah haddii yahuudda ay iyadana sidoo kale ay sidaasi samayso buu yidhi cabdisamed maamulka uu hogaamiyo benyamin netanyahu ayaa tan iyo bilowgii dagaalka la kulmay muujado weeraro ah oo uga imaanayay dhanka shiicada iiraan waxaana weerarkii ugu dambeeyey ee ay fulisay tehraan lagu tilmaamaa duulaanadii ugu darnaa ay martigeliyaan deegaanada uu xoogga ku haysto kayaanka yahuudda iyadoona si gaar ah saaruukh ku dhacay magaalada bayrusabca sababay dhimashada lix qof oo sahayno ah iyo dhaawaca laba iyo labaatan kale oo qaarkood ay aada u liitaan ilaha qaarna cabdisamed waxay dhimashadu gaarsiinayaan ilaa siddeed xubnood halka burburka dhismayaasha hoostoodana laga baadigoobayo dad kale oo aan raq iyo ruux doona lagu haynin sidaba lagu arkayo sawirro iyo muuqaalo lasoo dhigay baraha bulshada waxaana cabdisamed heshiiskan xabad joojinta ah uu u muuqdaa mid aan cago badan ku taagnayn maadaama weli maamulka yahuudda uu ku hanjabayo inuu weerarayo iiraan dhinaca kale tehraan ayaa iyadana ah mid u caaboon dagaalka sheegaysana haddii ay tallaabo soo qaadaan yahuudda ay wajihi doonaan wax ka daran wixii ay la kulmeen intii uu socday dagaalka
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي waa hagaag xildhibaan ka tirsan baarlamaanka dowladda federaalk ayaa waxa uu sheegay in dagaalka ka socda gobolka hiiraan uu aad ugu cuslaaday meel ay uga baxaanna ay garan la'an yihiin cabdiraxmaan gure oo ah xildhibaan ka tirsan dowladda federaalk ayaa wuxuu sheegay in maalinba maalinka ka dambeysa uu ku sii adkaanayo dagaalka ka socda gobolka hiiraan wuxuu tilmaamay inuu culays xooggan ku hayo isagoona qiray inay uga leedeen askar badan xilliguu dagaalka bilaabay xilligu marayna xilligu maalin maalin ka dambeysa wuu sii adkaanayaa dagaalku wuu sii adkaanaa taakulayn iyo dowlad garbistaag buuxda muujinaysana ma hayno marka wallahi waa ka xunnahay nimankaasna dee niman oo waa ogtahay oo maalin walba meelay tagaan maanta dagaalkii cuslaa oo dhacay waa ogtahay dhimashadu ay aad u badneed ma raba tirada inaan hadda ka sheegna laakiin dhimasho culusaa dhacday khasaare badanaa dhacay meelaan uga baxnana hadda ma garan karno marka aada ugu xunaa dee wax noocaasini maalinkasta dhacaya waxaan leenahay culayska dagaalkaasi mid aan keligeen xamili karna ma aha waa horta ma dagaalkaani dee dowladda markay cusbeedna anaga dagaalka waan haystay twenty twenty two iyo dagaalku nagu bilowday waxaan qiyaasaa waa markiiba dowladda cusbeedka ahayd oo markaas la doortay ilaa maanta hor dagaal ku jirnaa maalin aana dhimasho jirin ama dhaawac jirin ama ba- ma jirin oo anaga aan aan- aan lagu- aan gacmaha kula jirin dhiig marka haddana way sii gelaysaa dowladdii oo xilligeeda sii gebageba yahay iyadiioo ka hadlayso twenty twenty twenty sixteen ayay ka hadlayeen maanta waxaa dalka laga yaabaa twenty twenty six meel u socda caawa qof yaqaan ma jiro dalkan dhinac walba amniga meel u socda lama yaqaan siyaasadda lama yaqaan dastuurka lama yaqaan eh, maamul goboleedyadii qof garan karaa twenty twenty six meel ku dambeynaa lama yaqaan marka waa nasiib darro iyadoo twenty twenty six meel u socda aan garanayn in dowladdii ay ku mashquulsan tahay twenty twenty twenty sixteen waxaa waa wax dadka soomaaliya lagu khaldaayo waaye waa wax la raba in lagu- lagu jahawreeriyo waaye waa wax la raba in indhaha soomaaliya laga sii jeediyo waa dhibaato socoto war dagaalkan ka socda ee- ee- ee ka socda dhowr kilomitr xamar oo nimanka ay- ay- ay- mataqaana maalin walba ama jidka maraayan ama ku qabsanayaan maxaa laga doonaa laba kun iyo lixdan laba kun iyo lixdan xag yaa nool yahay marka adeer waa nasiib darro kaasi wuxuu ahaa xildhibaan cabdiraxmaan gure oo ah xildhibaan ka tirsan dowladda federaalka kaasi oo ka waramayey dagaalada culus ee ka socda gobolka hiiraan ee u dhexeeya ciidanka shabaabul mujaahidiin iyo kuwa dowladda federaalka iyo xaaladda culus ee ciidanka dowladda federaalka ku haysata gobolka hiiraan
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي waa hagaag dhegaystayaal qaybaha hore ee barnaamijka dhuuxa waraysiyada ayaan isla maraynaa qodobo kale ayaan idiin soo wadnaa balse markaa waxaad ku soo dhowaataan wararkii ugu dambeeyey ee caalamka waxaa soo jeedinaya maxamed ciise aad baad u mahadsan tahay markanna ku soo dhowaada wararka caalamka degaalyahaano ka tirsan kooxaha muqaawamada ayaa weerar qorshaysan ku beegsaday ciidamadii yuhuudda ee ku sugan khaza wararka ka imaanaya khaza ayaa ku warramaya in degaalyahaanada muqaawamada falastiin ay burburiyeen gaari ay wateen ciidamada yuhuudda qaraxan lagu beegsaday gumaystaha ciidamada yuhuudda ayaa ahaa mid aad u xooggan kaasoo ka dhacay meel u dhow masjidka alkatiiba ee bartamaha khanyuunis muddooyinkii lasoo dhaafay kooxaha muqaawamada ee ku sugan jiidda khaza ayaa laba jibaaray weeraradooda ka dhankaha ciidamada yuhuudda ee ku sugan marinka khaza howlgalladan ayaana walaac xooggan ku reebay ciidamada yuhuudda ee ku sugan khaza iyo madaxda yuhuudda labaduba hogaamiyaha kooxda mucaaradka ku ah maamulka uu hogaamiyo netanyahu ayaa codsi uu soo jeediyey waxa uu ku yidhi waxaan dalbanaynaa heshiis xaqiijinaya soo celinta maxaabiisteena ku jira gacanta muqaawamada falastiin iyo soo afjaridda dagaalka khaza ee xal nabadeed kaas oo maamulka yuhuudda ku daba dheeraaday dhinaca kale kiniisad ku taala gudaha dalka itoobiya ayaa maanta la weeraray kooxo hubaysan oo la sheegay in ay ka howlgalaan gobolka oromada ayaa lagu soo warramayaa in ay weerareen mid ka mid ah kiniisadaha ku yaala dalka itoobiya kaasoo ku dhowaad lixdan kilomitir koonfur bari kaga beegan caasimadda waddankaas ee adis ababa weerarkan oo dhacay axaddii lasoo dhaafay ayaa lagu bartilmaameedsaday baadiriyaal ku sugnaa kiniisadaasi kuwaasi oo sida ay wararku tibaaxeen qaar ka mid ah isla goobtii lagu khaarijiyey halka qaar kalena la afduubtay walow tiro sugan aanan la shaacin warbaahinta mihibeer keydushaan oo ka mid ah ilaha ugu waaweyn ee wararka ku saabsan kiniisadaha itoobiya ayaa dhacdadan ka xaqiijisay kiniisadda la weeraray oo magaceeda lagu sheegay zikawala kana tirsan kiniisadaha orthodoxiska ee dalka itoobiya kiniisaddan ayay wararku tibaaxayaan in marar hore sidan oo kale ula kulantay weerare ay dowladdu u ansixisay inay fuliyeen maleeshiyaad ka howlgala gobolkaasi oo u dhaqdhaqaaqa xoreynta oromiya magacoodana loosoo gaabiyo o l a beegsashada baadiriyaasha kiniisadda itoobiya gaar ahaan gobolka oromada ayaa si joogta ah u socotay lixdii sane ee lasoo dhaafay xilli dilka afduubka iyo dagaalada aan kala joogsiga lahayn ay si xawli ah ugu socdaan gudaha dalka itoobiya wararkii caalamkana halkaa ayuu ku idil yahay dhegaystayaal
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي waa hagaag weli qaybaha hore ee barnaamijka dhow waxa waraysiyada ayaan dhegaystayaal ku guda jirnaa markaana aynu aadno dhaka iyo wilaayada islaamiga ah ee bakool munaasabad ka dhacday magaalada buurdhuxunle ee wilaayada islaamiga ah ee bakool ayaa waxaa ku qalin jebiyey in ka badan konton arday kuwaasi oo wax ka baranayay mu'asasada alxikma ah munaasabadda waxaa soo qabanqaabiya mu'asasada alxikma farceeda magaalada buurdhuxulne ee wilaayada islaamiga ah ee bakool waxaa lagu maamuusayay oo shahaadooyin iyo abaalmarino qaali ah lagu guddoonsiinayey konton arday oo isugu jirtay wiilal iyo gabdho oo ka qalinjibinaya mu'asasada alxikma ah ardayda waxay mu'asasada ku baranayeen culuum kala duwan oo sharci ah iyo maadi isugu jira waxayna si gaara u baranayeen caafimaadka harqaanka iyo sidoo kale cilaansaarka waxaa munaasabadda ka qayb galay mas-uuliyiinta wilaayada culimo waalidiin nuqabo ganacsato iyo marti sharaf kale oo intaas ka badan ugu horeyn waxaa munaasabadda ka hadlay waaliga wilaayada islaamiga ah ee bakool sheekh cusmaan abu cabdiraxmaan
يقول الله سبحانه وتعالى وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد التحية أولا وآخرا ما يغمهن نغانا الله سبحانه وتعالى نعموين كان فرح بضن استبجوغا إلهي سبحانه وتعالى أسنسيي يان كمهن نغانا بعد حمد الله سبحانه وتعالى ما يغمهن نغاي مشاركين تي حفلة قال جبنتا مؤسسة الحكمة لتعليم المهن والحرف dadka ku qeyb galaan in horeeyaan culamaa diinka ugaasyada ganacsatada haweenka dhammaan qeybaha bulshada oo shal bedelan iyo waxa ku qiib galaan may waa jazaakum allahu khayra aljazaa walana wa baaraka allahu fiikum ilaahay siin barakaay may baan fadhiyaynaa sida horaan la sheegi xaflad ikhtitaame oo qalan jibin ah oo mu'asasatu alxikma faraca lamaad ee magaalada buurdhuxunle dufcadii inka horeeytay oo qalan jibi hayta waana ka kooban yihiin konton arday sida walaalooban sheegan yaan surugna alxamdulilaah waleedlanka faraha waaye lix bilood ama todoba bilood hadda ka hor taqriiban ayaa la furi mu'asasada farax jallamaadla ku furi magaaladu buurdhuxle ummad badanaana ku faa'iidaysatay alxamdulilaah waa tan geekuuna roogna waaye xafladdii qalanjibinta dufcada koowaad walaalayaal walbarashadu sida macnaa la ogye waa iftiin oo may ahaa ilbaxnimada islaamka ama muslimiinta iyo leyingna may baan ataa cudub dhahaad yaan ata walbarasho la'aan nolol la-aan waay nolol oo dayibo ahoo faylaho qof usuku noolada kormale marka walbarashadaas marka ahamiidiya kolley hadawal ogye alxamdulilah ilaahay baan ka mahadsan sada hadduuna aayadda kufurfurdaaniba tilmaamas ama laku dareemo koro xidad xirfadaha barday oo sharqaan ha barday cilaansaar ha barday caafimaad ha barday iyo hadda qalanjibihoy xirfadaha barashadiyo waa shareecada islaamka maqaam sarreeya oo eedan wiin yaa ka layin barashada maanaa xirfooyinka iyo farsamadaha gacanta eedi eeda maanaa ahmiyad weyn islaamkan ka fadhiida ambiyada allah subxaanahu wa tacaalana ilaahay tan ka tilmaamahay waaye wacallamnaahu sancata labuusi lakum dhara la suubiyaaye ambiyada ilaahay suubiyaayan ambid ilaahi najaara ka jari langeed qoraa ka jari oo may la raha injineera waa ka jari nabilaahi nuux oo kale may waa tan oo doosuubiyey yahayti marka farsamada gacanta min nicam illaahi subxaanahu wa tacaala iyo kumidata oo dadka muslimiinta ah ilaahay ka galladaysidii gaar ahaan marka aayad hadda akhriyaani may ha ka dhammaadaase fahal antum shaakiruun wacallamnaahu sancata labuusi lakum lituxsinakum min ba'sikum fahal antum shaakiruun cambuur baraadidii iyo oo marka may la rahay lakugaasha midahay dagaalka waktijay oo habadaha iyo gamuunka iyo fillaartina kugaasha midahay suubiyowja iyo farsamadiisa ilaahay ambiyidi bari markaasaa ilaahay may balleeyaa fahal antum shaakiruun dad ilaahay in shukriyaw atiinaa maadaama xirfadahaas ilaahay siin bari walaalayaal marka barashada farsamo gacmeedka noocyada shishal bedelan oo zaraacadii ku midata iyo beero la abuuro latacwa ku midata sharqaankal barda ku midata geedo la gorow ku midata waxyaabaha marka may la rahay la tarjiistayaalka ku midayin dhammaan farsamada noocyadiiyo shishal bedelan mal tari karo badantaa furuudul kifaayaadka ya ku midata macnaha waa fardul kifaayo may meelo laku qaaday markuun laku dareemo kore ahamiyadii yalata in la ogaado macnaha jazaakum allahu khayran walbarashada macnaha eedi eeda muhiim ata waa horumar insha allahu tacaalaa muasasada alxikmana wala yeelan asaasib intaasu macnaha litacliimi almihani waalxiraf ya kaga oran macnaha barashada farsamo gacmeedka iyo sanaacaad iyo dawiya in la barto jazaakum allahu khayran jazawalana eedi eedaan kama hadnagaana mas-uuliyiintii barnaamijkaas iska helgaamay daadihiyaay may balana jazaakum allahu khayra jazaa may mahadgoona aan mahadnagaane bacd allahi subxaanahu wa tacaala macallimiintii oo ha helgamen ha sabareen dadkun hadda araga haynoo qalanjibiyahay wal ha bareen jazaakum allahu khayra jazaa walana ilaahay miisaankiin hasanaad siinka kaba saas oo kale ardayda yoona sabareenoo muddo li bilood todoba bilood marka may waa ha ansurunaayen walbarashaaska sabaraayeen yoona may waa mahadsantiin jazaakum allahu khayra jazaa may lay dardaarmay marka dhowr godob may ballana bulshada ummadda soomaaliyeed gaar ahaan dadka ku nool wilaaya islaamiga ah ee bakool wal barashada an karneen wala una horumarkan adduunye aakhare ka jaro may waa waa barashada diinta islaamka barashadiya waa iyo waxyaabaha kale marka may wahaan sharaa islaamka nin banaayte yoon lunkumaaramaan oo farsamada gacanta ku midata marka wal barashadii guud ahaan inuuna koran qaadna marka wal barashada may in baahanta sabar aan baahanta adkaysi in baahanta in la daa'imo aan baahanta marka hoobalanka manoaas hadda walaalka sheegay iyo haye walaala bardeelero isxaadiriyo haddan dhata ku socdoba isku kutabo hadda may wahaa natiijo madeerin hoogaa marka sabarkii iyo adkaysigaa lakashal horumare jazaakum allahu khayra jazaa jawaa'isdii yaroo hadda la siinsiyaayna may laylanka talagalay tashjiic iyo dhiirigelin in waa maanaa siignagata shahaadada hadda la dhiibahay macna jamaad shahaadada kolley waa shahaado oo dibloome e arag haytan oo marka may la rahay caddeen jamiici lwilaayaat meelaal meelaad saata in ad may la rahay aqoonta ad leeta ad ku faa'iidaysata kor oo hood ad inta ku guurta buulfalay ad saata shargaan hooban bahad shahaadadii halabat alxikma wahay sidii ad arta may wahaan wilaayaad kan waa ka shaqeeyaas macnaha shahaadada marka in oo xifdiysatan oo ilaalsatan jazaakum allahu khayra jazaa ilaahi subxaana wa taala miisaankan xasanaad siinka kaba baaraka allahu fiikum walbarashadana la wado intaasa kelimadaa ka koobaan assalaamu calaykum waraxmatullahi barakaatu kaasi wuxuu ahaa waaliga wilaayadii islaamiga ah ee bakool sheekh cusmaan abu cabdiraxmaan sidoo kale munaasabadda mu'asasada alxikma ee ardayda ay ku qalinjibinayeen waxaa ka hadlay suldaanka guud ee hadame suldaan bunow
alxamdulilah ilaahi subxaana wa tacaala yaa mahadayan sugnaatay mahad balaawi dhammaad bandhahayn mahadi ilaahay kadib may baan mahadnagay waalida wilaayada islaamiga ee bokool sheekh cusmaan mayba jazaaka allahu khayrya kalena marka lamaad maybaan mahadnagay maktabu tarbiya wa tacliim juhdigii dadaalku suga bi eed eedaanka mahadnage tan kale maybaan mahadnagay macallimiintii oo juhdigin habiidi ardaydan ha dhasti waqti ju habka biyeeno dadaalshana may bah juudi badanka biyen eed eedanka mahadsantin mahadda kadib may ba walkutaabada faday siduun aragahayna mu'asasatu alxikma ikhtitaam sheeroog lati huqalin ibi konton ardayo waleer xirfada lis baraha xirfadaas taasa migili balaanbani baradamana ninku baahan akhyaare hata kaalamaha banaawaye oo dhinaca balaanta sideedan hirfadood sharqaanka caafimaadka iyo ma aragna ilaansaarka kaalamo banaawahayan si la ogsoonyi balaanta sharqaan ini tollo waqtigoo dhow weerar hata ayaa laha bilaaw waana datigee dharkiliinka tolow dhardhiintalow dadkanka badanyow bal aantamayba kala dardaaramey bulshada kaalinta isan leetin intaysan haka buuhidan diintan migil i balaang nadaama inshalweyd hooba mukallafna nagada i ariirbili i naftirshe ini tamyiis dhigiliyo mayb waa aj- ajnabili shaliyey maana balaanta hooba sharqaanga baahata ini qof balaange waltolow lehel caafimaad haddii imbaahata ini qof balaange daawayow lehel migilka haddii sharqaanta ulang migil eho sharqaan tolow ini lehele migilka haddii caafimaadta ulang migil eho daawayow ini isu hele haddii deedka geeka caafimaadka ka shaqeeyahay migillay haddii buurinmurognana lang balaange oo caafimaadka shageeyo walbaarayo maybu aha maamay ku helo maana in intaad caafimaadka shageeyo balaange la hel waa lagama maarmaa dadka geeka ajiiska badanoo la daaweeyo maybanka badana balaanta haddii bilan balaange wal daaweeyo balaan dhibaatuu maana kumbiyuutara laka saaro fadaas shay baarka hataa balaanta mayba ataa qofka balaange hoob qofka la baara wey walaya sheega sooba fahme maaha migil maaba fahmo mudabirshe maana baraati kahaanle ariito kale mdosi in sheegde mdosi ka daawaye baraati kahaanle in fahmeme xaqiiqadii dhabta gabarta ka fahmaas malaanta may goon haan kale dardaaramey kaalanta caafimaadka eed eed aan banaawta weliba mayb waa eed juhd inka bi ini dhakhaatiir nagatan macalimiin dalba dalbatan la siinsheen dhinaca caafimaadka waliba balaanga inaysan dadku kufalanaatan aan baahani maana taas dardaaro oo eta tan kale xirfadooyinka hatalisan barahay balaanta haddii atiin migilka badanaba shaqada usiin badana balaanta walaa shaqada ku gaabin xirfadooyinka wali aasaaska haayay oo xirfadba balaahan lahaada jartay balaan laka ogaay runtii ku gaabin dambiiloogeya suubiyaasi male salladoogeeda yeeda suubiyaasi male sallo male maybu aha balaanta walaageegi mareyd haka shaqeeya jartay idingolile yeeda diyaarsadaasi weelka walaka ideegadaasi yeeda diyaarsadaasi walaayo hay dhanba male manaa yoobal haku tabi waa way reer magaalo liley magaalada ilaa ugaada dibidara ka tiirsini taas aysinka dhiinay wal kastoo xirfadba ee oo balaanba lahayta ini dib hangnooleysa tan inaysan iska deeshan kolle ilaahay subxaana wa tacaala ya an- ya an mahadnagaan barnaamijkan qiimaha iyo sharafta leh mayba ka helnay kutaabka ilaahay markii maybu ahay isidiis ilaahay ninka deegay juhdi iyo dadaal dheeraada dad ununoomada biyagaa sababtan ilaahay ninka bi ilaahay subxaana wa tacaala may baan weydiyaanay hoggaanka oo mujaahidiinta ajarka xasanaada adduunye aakhiraaba ilaahay makoodaya talaada ilaahay toosi ilaahay dumbiga dhaafa iyo ka- ka- kalena gaar ahaan mujaahidiinta dhiijo maybu aha sababtan ilaahay dadanka bi ilaahay shuhaadadan siinku ogolaada awlaadiisa ku taabtan reerkan ilaahay ma siinku layaca maybu aha eekay dhaawac amani dhaawac aja ilaahay bogsooy margolb ilaahay may siinku tuugana guul ya ilaahay siinku tuugana may baa taasna do-aaw intaasaa ka gebagabeeyahu bilaahi towfiiq wa sala allahu wasalama calaa nabiyina muhamed
markan waxaa hadlay maamulaha mu'asasada alxikma farceeda magaalada buurdhuxunleh بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم أجمعين أولا الله سبحانه وتعالى أيان أم هذيننا ونغسو كلمي حفلدا قايها يقيمها نغمضا هدف كما أنت أن أفضل وحويا قلنجبين أرضي دداشي كل ور أذيكتي كصبري إني وحي كبرتان حرمتان مؤسسات الحكمة ikhwaani fillah xarunta mu'asasada alxikma runtii waa xarun tacliimi ah lagu barto xirfadaha kala gedisan iyo luuqadaha ikhwaani fillah xaruntan waxaa degmada waajid ee magaalada buurdhuxunle waxaa laga furay labaatanka bishii saddexaad kun afar boqol afartan iyo lix xijri oo hadda laga joogo muddo dhan sideed bilood waa dufcadii ugu horeysay ee ka qalan jibinaysa maanta ee xarunta mu'asasada alxikma ardadan hortiina ka muuqata waa ardadii ku sabray go-aanna ku gaaray waxbarashadoodii ay xaqiijiyaan waxaa halkan shahaado la gadoonsiinaya ardadii baratay xirfadaha harqaanka cilaansaarka iyo caafimaadka si guud ahaan ardayda qalanjibinaysa waa konton arday wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu gebagabadii waxaa hadlay sheekh maxamed garaar oo ka mid ah culimmada diinta islaamka
الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيقول الله تبارك وتعالى وقل رب زدني علما ilaahay baan u mahadinaynaa subxaanahu wa tacaalaa nicmooyinkiisa noo dhammaystiray aan la koobi karin isaga ayaan u mahadinaynaa bacd allaahi waxaan u mahadcelinahayaa dhammaan mujaahidiinta maanta caalamkan aan joogna ka jihaadahaya oo naftooda qaaliga ah iyo wax walba maanta ay haystaan u huray diinta ilaahay inay kor u qaadaan gaar ahaan mujaahidiinta bariga africa oo halkaan joognaa ugu horeeya amiirka mujaahidiinta sheekh axmed cumar cabi cubayda si gaar ah walaayada bakool al islaamiya oo u horeeyo asheekh ulwaali asheekh cusmaan abu cabdiraxmaan oo maanta dhammaantooda u wada istaagay mujtamacan muslimka oo ay mas-uuliyadda u qaadeen dhinac walba inay ka horumariyaan geed gaaban iyo mid dheerba u fuulay waxaan leenahay jazaakum allahu khayra khayr allah idinkuga abaalgudo adduun iyo aakhiraba allah idinku darajeeyo xilka aad qaadeen ilaahay inkuma ceebeeyo sidaas oo kaleeto mu'asasada alxikma ee maanta tacliinta ay samaysay natiijadeeda maanta lasoo bandhigahayay oo maanta xirfadaha kala duwan iyo aqoontan naaficiga insha allahu dadka anfaacayso ummadan soo baray oo soo saaray iyagana waxaan leeyahay jazaakum allahu khayran abaalkiina allah wanaajiyo saacigiinii dadaalkiinan allah barakeeyo tacliinta aad bixiseen mid naafica oo ummadda anfacday allah ka dhigo dadkii wax bartay oo tacliinta qaatayna iyagana waxaan leeyahay jazaakum allahu khayran cilmiga aad qaadateen naftiinana ku anfac ummaddiinana ku anfaca ikhlaas iyo ilaahay dartiisana u qaata markaasaad ku dheefsanaysaan adduun iyo aakharaba maxaa yeelay waxaan waa wasaa'il loo kaalmaysanayo cibaadada alle subxaana wa tacaala iyo diinta alle subxaana wa tacaala in kor loo qaado waxay ka mid tahay adduunyadan wasaa'ilkeeda mima laa yatimu ddiinu ilaa bihi waxyaabaha aan diinta dhammaystirmaynin ilaa la helo dadka noloshooda waxyaabaha kaabayo iyo xirfadaha iyo waxaas in la barto marka tacliinta islaamka qiimaha badan waxaa la rabaa inaan qaadano aan ku camal falno maanta cilmiga hataa wixii laga haayay in lagu camalfalaa yaraatay cilmigeena aan ku camalfalno adduunkana waan ku liibaanaynaa aakhirana waan ku liibaanaynaa qur-aankan kariimka ee ilaahay noo soo dejiyey subxaana wa tacaala waa kii lagu cisoobi lahay dhinaca walba wanaagga nagu hagi lahaa qur-aanka si aan raacno oo sunnada nabiga aan raacno calayhi salaatu wasalaam cilmulkitaab oo sunna aan qaadano cilmi kastoo naaficana oo na anfacayana aan ku iftiinsanno inaad horumar samayso aad ku liibaanayso adduun iyo aakhiraba ziyaadada cilmiga waa ziyaadada khayrka oo dham marka cilmiga hala ziyaadsado baaraka allahu fiikum runtii aadna waan usoo dhawaynahayaa aad baan u baarakaynahayaa heerkaas maanta in la maraayo halka ayaan lagu daynaya hala sii wado baaraka allahu fiikum wajazaakum allahu khayra wabilaahi towfiiq
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي waa hagaag barnaamijka dhow waxwareysiyada dhegaystayaal qaybihiisa dhexe ayaan ka sii tallaabaynaa markan waxaad ku soo dhowaataan xubinta faa'iidada caafimaadka caawa waxa uu doctor masalax uga hadlayaa si guud caanaha
أنا باسم الشافي أرقيك من كل سقام يؤذيك بيميني أمسح ما تشكو وبعمري الباقي أفديك وأتمتم دمعا ودعاء يرعاك الله ويشفي بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه وسلم أما بعد insha allahu tacaalaa xalaqadeen caawa waxaan ku qaadanaynaa caanaha si guud ahmiyadda caafimaad ay leeyihiin caanuhu waa dareero hodan ku ah nafaqooyin tiro badan waxaana aad loogu isticmaalaa guud ahaan caalamka waxay kaalin muhiim ahay ka ciyaaraan cunooyinka maalinlaha ah sababtoo ah faa'iidooyinkooda caafimaad oo tirada badan caanaha waxay kulansadeen dhammaan nafaqooyinka caafimaad ahaan ee uu jidhka bani'aadamku u baahan yahay waxaa ku jira caanaha faytamiino iyo macdino brotiino iyo nafaqooyin tiro badan oo aan la soo koobi karin insha allahu tacaala markaa faa'iidooyinka caafimaad ay leeyihiin caanaha si guud waa sidan soo socota kow waxay hodan ku yihiin nafaqooyin ay ka mid yihiin calcium vitamin d brotein vitamin b potassium phosphorus waxaa laga yaabaa maadooyinkan aan sheegayno in dad badan ay horey usoo qaateen dadna ay ku cusub yihiin maadada calciumka waxay dadka ka caawisaa caafimaadka lafaha ilkaha vitamin d-ga wuxuu gacan ka geystaa nuugista calciumka iyo adkaynta lafaha brotiinada waxay u wanaagsan yihiin koriimada iyo hagaajinta murqaha vaytamiinada waxay muhiim u yihiin samaysanka unugyada cascas iyo kuwa cadcad iyo habdhiska neerfiyaasha intaba botassium waxay yaraysaa adaadiska dhiigga fosforos waxay kaalmo u leedahay lafaha iyo tamarta jirka labo caanaha waxay u fiican yihiin caafimaadka lafaha waxay ka hortagaan lafaha oo jil ah waxay sidoo kale ka hortagaan jabka lafaha iyo daalka lafaha ku dhaca saddex kobcinta murqaha caanaha waxay leeyihiin brotiino tayo sare leh sida kasayin iyo wey brotiinka loo yaqaano oo ka caawiya dadka hagaajinta murqaha kadib jimicsiga markii la sameeyo iyo dhisidda murqaha iyo adkaynta xoogga jirka afar biyo dhelin ayay samaynayaan caanaha caanaha waxa ay ka kooban yihiin ku dhowaad siddeetan iyo toddoba boqolkiiba biyo taas oo ka dhigaysa il wanaagsan oo qoyaan leh shan maaraynta miisaanka ee cilmibaarsyo qaar ayaa waxay muujinayaan in caanuhu ay caawiyaan xakamaynta miisaanka sababtoo ah waxay leeyihiin brotiino sare oo ka dhiga qofka dhereg qofka inuu dareemo waxayna ka qayb qaataan gubidda dufinta ee lix caafimaadka wadnaha ayay u fiican yihiin caanaha waxaa ku jira maadooyinka botassium kuwaas oo yareeya ee dhiigkarka ama cadaadiska dhiigga waxay kaalmo u yihiin wadnaha gaar ahaan marka la cabo caano aan dufan lahayn toddobo caafimaadka ilkaha caanuhu waxay hodan ku yihiin calcium iyo fosforos kuwaas oo xoojiya ciridka iyo ilkaha ka hortagga daloolada ilkaha waxa loo yaqaano cavitiska sideed xoogga ka hortagga oxideka waxa loo yaqaano waxaa ku jira caanaha maadooyinka antioxidantska sida selenium iyo vitamin e kuwaasoo ka hortaga dhaawac unugyada jirka sagaal caafimaadka neerfayaasha cabista caanaha oo la cabo gaar ahaan hurdada ka hor ayaa laga helaa inay dejiyaan neerfayaasha islamarkaasna ay siiyaan qofka hurdo toban caanuhu waxay u fiican yihiin xabdhiska dheefshiidka waxa ay dhowraan caafimaadka dheefshiidka waxa ay fududeeyaan shiidista raashinka waxa ay sidoo kale kaxeeyaan dhibaatooyinka caqabadaha ku ah inay cuntada si fiican u shiidmanto kow iyo toban caanuhu waa sunsaare waxay u fiican yihiin ama ay ka hortagaan in sunta ay u gudubto beerka waxaad xasuusataan dadka markii ay sumoobaan in la siiyo caanaha sababtoo ah sunta ayay caloosha ka soo saaraan islamarkaasna ay ka hortagaan ee laba-iyo toban caanuhu waxay si weyn u caawiyaan yaraynta cudurka kansarka noociisa mindheerada ku dhaca cilmi baarisyo dhowaan la sameeyey ayaa lagu ogaaday in caanaha ee ciirta ah ay leeyihiin maadooyin liddi ku ah kansarka islamarkaasna burooyinka ka ilaaliya jirka waxaan filayaa mar haddii la helay faa'iidooyinka tirada badan iyo faytamiinada iyo macdinaha ku jira caanaha la ogaaday waxaan rajaynayaa in laga faa'idaysan doono insha allahu tacaala aad iyo aad ayaa umahadsantihiin لا بأس عليك ولا وجعا أجر وطهور وشفاء ويقين بالله يداوي ما عجزت عنه أطباء
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي waa hagaag dhegaystayaal markaan waxaynu soo gaarnay qodobkeenii inoogu dambeeyey ee barnaamijka maxaad ka ogtahay musiibooyinka iyo dhibaatooyinka waaweyn ee sanadkan ku habsaday maraykanka dhacdooyin waaweyn iyo dhibaatooyin saameeyey bulshada ameerikaanka ah warbixin arrimahan ku aadan waxaa inoo soo jeedinayaa haashim cabdinaasir warbixintan waxaynu ku eegaynaa wax ka mid a dhacdooyinkii ka dhacay dalka maraykanka tan iyo bilowgii sanadkan sii dhammaanaya ee kun afar boqol afartan iyo lixda hijiriga mid ka mid a musiibooyinkii soo maray dalka maraykanka sanadkan wuxuu ahaa dabkii halakeeyey dalka maraykanka gaar ahaan magaalada fisqiga iyo fasaadka ku caanbaxday ee los angeles ee gobolka californiya taas oo sidoo kale ay ku noolaayeen dadka ugu dhaqaalaha badan dalka maraykanka inkastoo maraykanku uu si guud taageero dhan weliba uu la garab taagan yahay yuhuudda haddana waxaa la sheegay in magaaladan yuhuudda dhaqaalo badan looga aruuri jiray si ay u gumaado muslimiinta reer falastiin dabka iyo duufaanada rabbaaniga ah ayaana waxaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday tobannaan qof oo amerikaan ah halka ay ku barakaceen dad ka badan saddex boqol iyo lixdan kun oo qoys waxaana ku gubtay in ka badan kun gurye sida ay soo tebiyeen tirakoob yo la xidhiira dabkii los angeles dabkan ka kacay los angeles ayaana noqday kii ugu khasaaraha badnay abid ee soo mara dalka maraykanka ah iyadoo khasaaraha maaliyadeed lagu qiyaasay inta u dhexaysa boqol soddon iyo shan bilyan ilaa boqol iyo konton bilyan dowladda maraykanka ah ayaana awoodi weysay inay bakhtiso dabka iyadoo isugu keentay waxay haysay oo debdemis ah sida diyaaradaha iyo gawaarida debdemiska ah loo isticmaalo waana ay u taag weysay taas oo keentay inay gurmad ka dalbato dowladaha caalamka
are exploding. Gas lines are on fire. Flames are coming back over PCH. Or being sidoo kale dabkan ayaa gubay oo bas beeliyey dhul baaxad leh iyadoo boqolaal higtar ay dambas ku noqdeen dabka ka kacay los angeles oo keliya maahan kuwa soo maray dalka maraykanka sannadkan sii dhammaanaya ee sidoo kale waxaa jiray dabeyle iyo duufaanna xooggan oo khasaare badan u geystay dalka maraykanka dadka muslimiinta ah ayaana aad uga farxay musiibooyinka rabbaaniga ah ee ku habsaday dowladdan dulmiga u saaxiibka ah dhibaatooyinka joogtada ahna ka wada dhulalka muslimiinta ah oo ay soomaaliya ku jirto allaha oo aan mooganayn waxay falayaan daalimiinta ayaa dab guuraya ku salliday los angeles oo lagu tilmaamo magaalada labaad ee ugu hantida badan maraykanka marka laga yimaado new york marka laga hadlaya adduunka oo dhanna waa magaalada afaraad dunida ee ay ku nool yihiin dadka ugu taajirsan magaalada iyada ah xaafadaheeda ugu hodansan ayaa burburay kadib markii uu allah ku salliday dab aan kala joogsi lahayn oo ay wax ka qaban weysay guud ahaan awoodda iyo imkaaniyaadka dowladda maraykanka oo sheegato inay tahay tan ugu awoodda badan dunida dusheeda wuxuuna allah halkaas naga tusay intiqaamkiisa rabbaaniga ah ee adduun iyo aakhiro intaba aanay uga badbaadaynin daalimiinta qaala allahu tacaala qad makaru aladiina min qablihim faata allaahu bunyaanahum min alqawaacidi fakhara calayhim asaqfu min fawqihim فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون وقال تعالى حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون waxaan allah ka rajaynaynaa inuu yahuudda iyo nasaarada u labanlaabo ciqaabta iyo halaagga kana abaalmariyo xasuuqii ay kala kaceen walaalaheenna muslimiinta ah guud ahaan
ولا زال المسيء هو الظلوم إلى ديان يوم الدين نمضي وعند الله تجتمع الخصوم
marka laga yimaado musiibooyinka rabbaaniga ah ee uu allah ku salliday dowladdan dulmiga ku-caan ka baxday waxaa jira khasaarooyin kale oo ay gacmahooda isugu geysteen dilka iyo dhaca ayaana joogta ka ah gudaha dalka maraykanka bilowgii sannadkan sii dhammaanaya ee kun afar boqol afartan iyo lixda hijiriyada waxaa iskuday dil ka badbaaday donald trump madaxweynaha hadda talada haya xilli uu u sacyinayey inuu ku guulaysto kursiga uu hadda ku fadhiyo waxaana xilligaas soo baxayay warar sheegayey in iskudayga dilka ah ka dambeeyeen xisbiga dimuqraadiga ee uu tartanka kala dhexeeyey inkastoo ay iska diideen kuluglahaanshaha falka lagu qaaran jir rabay trump dhaawac ayaana xilligaas dhegta midig ka soo gaaray trump waxaana rasaasta la rabay in lagu dilo trump ku dhintay hal ruux oo ku sugnaa goobta huu khudbada ka jeedinayey halka laba kalena ay ku dhaawacmeen toogashada donald trump lagu dhaawacay ayaana waxa ay ka dhacday gobolka pensilvaniya markii la dhaawacayay trump wuxuu jeedinayay hadalkan
And you know, that's a little bit old, that chart. That chart's a couple of months old. And if you uh, want to really see something that's said, take a look at what happened.
trump markii uu ku guulaystay tartankii uu la galay haweenayda kamala harris ee ka socotay xisbiga dimuqraadiga islamarkaana noqday madaxweynaha dalka maraykanka wuxuu qaaday tallaabooyin mar kale jahawareer geliyey dalka maraykanka isagoo soo rogay amarro saamayn ku yeeshay nolosha dadka maraykanka tallaabooyinka oo trump qaadana waxaa ka mid ah canshuuraha lagu kordhiyey badeecadaha dalka maraykanka dibadda uga yimaada inkastoo uu markii dambe ka laabtay in ka badan toban dal oo uu sheegay in muwaadiniintoodu aysan imaan karin dalka maraykanka iyo sidoo kale tarxiilka uu sheegay in lagu samaynayo dadka soo galootiga ah taas oo ay ka dhasheen bannaanbaxyo waaweyn oo gelgelay gudaha dalka maraykanka trump ayaana ku qasbanaaday inuu mar kale ka laabto go'aankiisii tarxiilka bannaanbaxyadan ayaana meelaha ugu badan ee ay ka dhaceen waxaa ka mid ah magaalada los angeles ee gobolka californiya halkaas oo ay isugu soo baxeen kumanaan dad ah oo ka soo horjeeda siyaasadda trump kumanaan ciidamo ah ayuuna trump halkaa ku daadgureeyey isagoo sheegay inuu xorayn doono magaaladaas oo uu ku sheegay inay buux dhaafiyeen waxa ah oo ugu yeeray dad cadow ah oo ula jeedo dadka soo galootiga ah intii ay socdeen bannaanbaxyada maraykanka waxaa dhacay dilal kala duwan oo qaarkood lala xiriiriyey kuwo siyaasadaysan waxaana ugu weynaa dilka laba xildhibaan oo ka tirsanaa xisbiga dimuqraadiga kuwaas oo lagu dilay magaalada minnesota halka xildhibaan kalena lagu dhaawacay dilalka xildhibaanada ayaana la sheegay inay ahaayeen kuwo siyaasadaysan dilkoodana ay ka dambeeyeen xisbiga talada haya inkastoo trump uu beeniyey inay wax luga ku leeyihiin dilkooda isagoo sheegay inuu cambaaraynayo dilkooda laakiin warar kale ayaa sheegay in xildhibaanada inta aan la dilin ka hor ay qorsheynayeen bannaanbaxyo ka dhana siyaasadda trump dilka xildhibaanadan oo dhacay bishan dhammaadka ah ee dulxijo dhexdeeda ayaana mar kale bannaan ka keenay kala qaybsanaanta ka jirta gudaha dalka maraykanka tallaabooyinka uu trump qaaday intii lagu guda jiray sanadkan sii dhammaanaya waxaa ka mid a safarkii uu ku tegay khaliijka carabta halkaas oo lacago balaayiin dollar ah uu kula soo wareegay trump ayaana safarkiisii ugu horreeyey tan iyo markii uu ku laabtay aqalka cad wuxuu ka bilaabay dalka sacuudiga oo si weyn loogu soo dhoweeyey halkaas sidoo kale maamulka al sacuud oo u saxeexay adduun lacageed oo gaaraya lix boqol oo bilyan trump ayaana isagoo ku faraxsan sida gacanta loogu geliyey lacagta muslimiinta wuxuu ka tegey sacuudiga wuxuuna safarkiisa ugu sii gudbay dalka qatar halkaasoo sidoo kale loogu sameeyey soo dhoweyntii sacuudiga la mid a ama ka sii daran qatar ayaana trump ku wareejisay balaayiin dollar isagoo dhooshaka qoslaya ayuuna u sii jihistay dhanka imaaraadka carabta oo si la mid a sidii sacuudiga iyo qatar loogu soo dhoweeyey wuxuuna halkaas sidoo kale kula wareegay balaayiin dollar xilli ummad badan oo muslimiin ah ay wajahayaan dhibaatooyin dhaqaala darro haba ugu sii darnaadeen muslimiinta reer falastiin ayay xukaamta maqaarsaarka ah xoolihii muslimiinta u gacan gelinayaan cadowga islaamka trump markuu aruursanayo dhaqaalaha muslimiinta wax ixsaan ah ugama hayo bal wuxuu u arkaa inuu xaq u leeyahay maadaama uu meesha ku hayo maamullada ka dhisan khaliijka carabta oo uu ka difaaco dadka muslimiinta ah ee doonaya in la iska dulqaado xeryaha gumaysiga iyo kuwa ku daaban si kastaba ha ahaatee maraykanka ayaa wajahaya kala qaybsanaan siyaasadeed taas oo ka sii dartay tan iyo markii cajuuska trump dib loogu doortay inuu hogaamiyo dalkaas
والعداء الأمريكي للمسلمين يكاد يشمل العالم الإسلامي كله وانظر إلى العراق من التي دمرتها تدميرا وأسلمتها للروافض الصفويين إنها أمريكا وانظر إلى إيران الصفوية الرافضية من التي تتواطأ معها في العراق والشام وأفغانستان واليمن وانظر إلى جزيرة العرب من تسرق بترولها ومن سلطت عليها الأسرة الفاسدة المجرمة التي كشفت عن وجهها القبيح في محاربة الإسلام والمسلمين والتعاون مع إسرائيل إنها أمريكا وانظر إلى مصر من التي تدعم النظام المرتد الفاسد المجرم المنحط العميل لإسرائيل فيها إنها أمريكا وانظر إلى فلسطين من زعيمة المجرمين في اغتصابها إنها أمريكا وانظر إلى مغرب الإسلام من التي ربت ومولت وجهزت السفاح المنحط حفتر فيها إنها أمريكا ومن التي تدعم النظام المجرم الكسيح في الجزائر وتسرق ثرواتها إنها أمريكا ومن التي تشكل مع فرنسا حلفا صليبيا لقتال المسلمين في الساحل والصحراء وغرب افريقيا انها امريكا وانظر ايها المسلم الغيور على دينه الى الصومال وشرق افريقيا المسلم من التي تحول دون قيام شريعه الاسلام فيها ومن التي تنفق على قوات الغزو الصليبيه فيها وتشاركها بمخابراتها واموالها ومعلوماتها ورجالها انها امريكا
لغير الله لن نركع نجاهد في سبيل الله لم نخضع ولن نخشع إلى أن يحكم الشرع له ندعو له فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلى بعيد العمى لدين عظيم هو السامي waa hagaag dhegaystayaal intaas ayaan caawa ku soo afmeerinaa barnaamijka dhuuxa waraysiyada mahadi oo dhan alla oo inoo suurageliya barnaamijka ayay u sugnaatay kadib wariyaashii barnaamijka tabintiisa iyo farsamadiisa nagala qayb qaatay dhegaystayaal idinkuna waad ku mahadsantihiin la socodkiina kan mid lamid ah intaynu dib ugu kulmi doonno waxaynu idinkaga tegaynaa fii ammaanillaah assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
رعوني بحب وإكرام